madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa munaasabada ciidulfidriga awgeeda waxa uu cafis u fidiyey in ka badan laba-iyo toban maxaabuus oo ku xirnaa saldhigga booliiska degmada jowhar kuwaasi oo ku xukunaa dembiye yaryar afhayeenka madaxtooyada hirshabeelle daa-uud xaaji ciro ayaa saxaafadda u akhriyey warqadda kasoo baxday xafiiska madaxweynaha hirshabeelle ee lagu sii deynayay qaar ka mid a maxaabuusta ku jirtay saldhigga degmada jowhar bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin ciid wanaagsan kula caam wa antu bilkhayr madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen ayaa belashada bisha soonfur iyo farxadda munaasabadda ciidulfidriga awgeed wuxuu cafis u fidiyey qaar ka mid ah maxaabiista dembiyada fudud ee ku jiray xabsiga dhexe ee caasimadda dowladda hirshabeelle wareegto madaxweyne ujeedo cafis madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen markuu arkay qodobka kontiga koowaad farqadiisa sideedaad dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle markuu arkay qodobka boqol afartan iyo sagaalaad xeerka ciqaabta soomaaliyeed markuu tixgeliyey badqabka caafimaad ee maxaabiista dembiyada fudud wuxuu madaxweynuhu soo saaray xeerkan kow ama qodobka koowaad waxaa cafis loo fidiyey maxaabiista magacyadooda hoos ku xusan yihiin kow maxamed xasan suuxiye laba cabdulqaadir cali maxamed saddex qaasin xasan dide afar yaasiin yunis suufow shan maxamed sayid axmed simaar lix yaasiin maxamed axmed toddobo maxamed nuur aadan siddeed cabdulaahi maxamed gacal sagaal cabdulaahi salaad suxow nuuxow toban colow xuseen nuur kow iyo toban ibraahim cabdulaahi nuux labaiyo toban maxamed jeele yuusuf saddex iyo toban aadey baaskuul buufe afar iyo toban isaaq cali abuukar xeerkan waxa uu dhaqangelayay ama dhaqangelayaa markuu madaxweynuhu seexo madaxweynuhuna waa uu seexa sidaas ayuu ku dhaqangalay ujeedka ugu weyn ee laga lahaana waxay ahayd dadkan maxaabiista dembiyada fudud ee ku xirnaa in madaxweynuhu cafis u fidiyey si eheladoodii iyo dadkoodii ay ula ciidaan belashada bisha soonfur iyo farxadda munaasabadda ciidulfidriga idinkuna aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhinaca kale qaar ka mid a maxaabuustii cafiska loo fidiyey ayaa u mahad celiyey madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe
asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu horta waa mahadsantaa maadaama uu madaxweynaha cusub nu imaado meehan saldhiga naga dayey annagoo dad badan ah u xidhan maasha allah inta warta aniga waxaa liigu haystay sagaal boqol ah sagaalkaas boqolna waxay taha male hadda waa mahadsan yahay madaxweynaha cusub ah meehan naga dayey waa mahadsan yahay waxaan umahad celinaa madaxweynaha hirshabeelle oona cafi oona leeyahay maga xoolo oona soo xaday oona gatay
si kasta u ahaatee cafiskan ayaa kusoo beegmaayo iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta labaad ee ciidul fitriga iyadoo guud ahaanna deegaanada hirshabeelle si weyn looga dareemayo dadkana ay si wanaagsanna sidoo kale ay u ciidayaan